wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta maamulka puntland oo ay weheliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka gudoomiyaha gobolka nugaal ayaa xariga ka jira dhismaha guriga bulshada deegaanka xudun ee degmada godob jiran iyo dib u hagaajin lagu sameeyey dhul daaqsimeedka deegaanka si looga faa-iideysto biyaha roobka gudoomiyaasha degmada xudun iyo kan deegaanka godob jiran ayaa sheegay in ay ka faa-iideysan doonaan mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyey deegaanka waxaa waxaa la sameeyey doxooyinkii bakadaha oo booruhu ay cunayeen baabiyiin laga xiray waxaa loo sameeyey si daaqu u badbaadoy boolihii jeexjeeximiyey waxaa la dhisay gurigaan aad arkaysaan oo hadda quruxiisa aanu hor taagannahay waa hawlo waaweyn oo aan nasiib u yeelatay degmada tuulada xudun oo aan ka jirin goor jiraan intiisa kale waxaan ku faraxsanahay in mashaariicda intaa leeg ay ka socdaan deegaankan oo muddo laba sano ah uun asaasnaa runtii waxay muujinaysaa sida dadka deegaanku ay u bahaalayihiin cid walba oo wax u qabanaysa inay soo dhoweeyaan ka qayb qaataan ilaaliyaanna waxa loo qabanayo waxaan u mahad celinayaa si gaara wasaaradda deegaanka iyo mashruuca biyoole oo runtii xil weyn iska saarayna mashruucan mashaariicdan sidii loogu talagalay u hirgasho ka maamul ahaan waxaan soo dhoweynaynaa cid walba oo deegaanka wax ka qabanaysa runtii wasiirka wasaaradda qorsheynta oo laftirkiisu culays badan saaray haddana diyaar u ah wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka puntland maxamed saciid faroole ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan mashaariicda horumarinta deegaanka waxaana uu sheegay in mashaariicdan ay qeyb ka yihiin mashruuca biyoole ee bangiga adduunka uu ku taageero maamulka puntland aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan munaasabadan daahfurkaadii kala soo qayb galo xudun waxay nasiib u yeelatay inay noqoto tuulada ka faa'iidaysta mashruuca biyoole oo ah mashruucuu ku deeqay bangiga adduunka dowladda puntlandna ay fuliso mashruucaas waxaa wada fuliyey wasaarada shan ah oo dowladda puntland ah waxaana hogaaminayay wasaaradda qorshaynta furayno waa qaybtii tuulada xudun dhowr qayb waa qayb kaal orationa oo